بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشركي كنتم يتضباط كتابك اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان باب الأمر بوبابه amrid la is amrayo bitaqdiyati linaa'i weelka daboolidis weelasha hala daboolo wa iikaa'i siqaa'i sibraarka xirxiridis na waa la is amrayaa wa iqlaaqi alabwaabi albaabada xiridoodana waa la is amraya. albaabada hala xiro wa dikri ismi illaahi magaca ilaahi sheegidiisa calayhaa ashyaadaa dusheeda weelka markaad daboolaysid iyo markaa sibraarka la af xirayo iyo markaa albaabada la xirayo bismillaahi iyo magaca ilaahay in la sheego waa uu kale u baab yahay wa idfaai siraaji faynuuska iyo mataramakiska iyo lambadda iyo korontada iyo iftiinka in la demiyo wanaari dabkana in la demiyo cinda nawmi hurdada agteeda wixii iska shidan in lagu seexdo ma fiicna wax kasta waa lagu sheegaya diintu waa cajaa'ib weliba waaga hore iftiinka la isticmaali jiray dhibaata inay ka timaado aamin lagama ahaynoo shamac iyo liifad iyo waxbaa inta la daaro waxaas jiirku inta wax saarsaaro in gurigu gubto sidii dhacdayba baaba khatar ahayd hadda kahrabada aaminka laga yahay xataa lafteeda korontadan waxaa fiican baa lagu leeyahay in layska damiyo qofka wadou seexanayo waxuu kaloo baab yahay wakafi sibyaani sibyaantiyo kuwa yaryar reebidooda iyo celintooda iyo walmawaashi xoolaha in la joojiyo la celiyo bacda almaqribi maqribka ka bacdi mar haddee maqrib tahay caruurta soo xiree xoolaha jooji soo xiree waxa weeyaan yaacyaaca iyo ororodka iyo waxaas ma habboona xadiidu jaabir ibni cabdillaah qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam idaa kaana markau ahaado junxulleyli hameenka garabkiisu ow amase amsaytum waaye markaa galabaysataan galabaysa waxa laga mid hameenaysataan junxu leylina hadda garabka waxaa looga jeedaa hameenka mugdigiisu markuu ahaado waaye maqribkii baat waaye amaba gelinka aa galabaysataan haddii mar galab gabaldhacga la gaaray waa maqrib marka fakufu reeba sibyaanakum kuwiina carruurtiina yaryar maxaa yeelay fa ina shayaadiina baa tantashiru faafta xiina idin waktigaas xilligaasay faafaan shayaadiintu xilligii hore oo maalintaada iftiinka ahayd maaha xilligaa mugdiga iyo hameenka bilowgiisa ah baa shayaadiinta iyo waxyaalahaas yaacayaan yaysan asiibiroon derderin ciyaalkan yaryare ha la joojiyo faidaa dahaba saacatun saacad markau tago oo min alleyli hameenka saacad markay tagto hameenka faxulluuhum sii daayi fura oo markaa ilmihii iska daayi wa aqliqul abwaaba albaabadan xira wadkuru ismallaahi alla magaciisana sheega faina shayaadiina shayaadiintu faina shaydaana shaydaanku laa yaftaxu ma furo baaban muglaqa albaab la xiray shaydaanku ma furi karo waa balaayo dhib badan laakiin daciifna ah albaab intuu iska furto handaraabka ka bixiyo iskama soo imaan karee albaab la xiray ma furi karee ta xidhaan bismillaahina ku xidha saasuu ku ammaansan yahay xadiiu xadiiu xadiiu bni cumara can nabiy sal lla ly sl xu laa tadruku naara dabka ha uga teginina fii buyuutikum guryihiinna dab ha uga teginina xiina tanaamuuna markaa seexanaysaan akhrajahu lbukhaari xataa korontadan intee qoysi intee ummad bay baabi'isay oo ku baaba'ay dal iyo debed xadiida abi muusa radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi ixtaraqa beytun guri baa gubtay bilmadiinati meesha madiina la yidhaahdo madiinatulmunawara calaa saakinihaa afdalu salaati wasalaam calaa ahlihi ahalkiisi baa gurigaasina ku gubtay min alleyli hameenkii reer baa guriga ku gubtay meeshu waa madiina faxuditha bishanihim reerkaa shanigoodii waxaa loo sheegay annabiyu nebi maxamed baa loo sheegay sala allahu calayh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi inna haadihi naara naartan innamaa hiya iyadu un caduwun lakum cadow bay idiin tahay faidaa nimtum markaa seexataan bimacnaa aradtum an tanaamuu inaad seexataan markaad doontaan weli lama seexan fa adfi'uhaa ka baktiya cankum xaggiinna iska demiyi daabka demiyi akhrajahu lbukhaari baabu aadaabi acaami acaamka aadaabtiisaba uu baab yahay washaraabi sharaabka aadaabtiisaba uu daca- uu baab yahay iyo wa axkaamihima labadaas axkaamtooda xadiidu cumar ibni xadiidu cumara bni abi salamata qaala wuxuu yidhi kuntu gulaaman gulaam ba ahaa oo fii xajri rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay ricaayadiisa iyo xanaanayntiisa iyo tarbiyadiisa iyo eegmadiisa hoosteeda ahaaday nebigaan ka tirsanaa xaafadiis calayhi salaatu wasalaam oo aan dhabtiisa kusoo barbaaray waayahay sanu ninkaa yar baan ah dayib abisalaama dhale hadda garati umu salaamana haddee marka waa garanaysaa nebiga xaaskiisay noqotay calayhi salaatu wasalaam wa kaanad yadii gacantayda waxay ahayd midigtaa tadiishu tii iska wareegta fi saxfati xeerada wiil yaraa iska ahayo xeerada gacanta meel iyo meel iiga duwan ma leh marka cunno lasoo dhigo xaggaa ka soo qaado xaggaa ka soo qaado xaggaa gacanta la aad wiil yaraan iska ah faqaala lii rasuulullaahi nabi maxamed baa igu yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa ghulaam war yaa wiilow sami illaaha ilaahay magacow bismi illaahi dheh wakul waxaad cuntaa biyamiinika midigtaadana ku cuncunnada wakul waxaa kaloo cuntaa mimaa yeliika waxa kula xiriira xeerada dhanka kuxunta ka cun sida ninkaa loo tarbiyey wiilkaa yar arag wiil kasta iyo gabar yar kastaa u baahan yaa bismillaahi dheh midigta ku cun dhinaca kuxigana ka cun cunnadu mar hadday isku nooc tahay dhinac kale maxaa u aadsaa markay kala nooc tahay dhinacaada ay laga waado nooc kaloo xagga yaalla waa lagu ogol yahay inaa xaggaa wax ka soo qaadato laakiin wixii isku nooca gacantu iska wareegta ma aha wuxuu yidhi saxaabigu famaa zaalad kama zuulin tilka taasi dicmatii hay-atu quudashadeeda inay tahay bacdu intaa dabadeed nebigan kaga dhegay dib dambe qaabkaasaan cunada u cuni jiray yaa sida ugu dhegay sooma jeedo sidaasaan ahaa dib dambe qaabkaasaan isticmaali jiray bisinka bismillaahi baa ugu yar bismillahi raxmaan raxiim doo dhahana kaba sii fiican midigtu waxaa loogu cunayaa sharaf bay leedahay iyadaana ka xoog badan bidixda dayib arrimaha marka bidixduna waaba khatar in bidixda wax lagu cuno nin baa nebigu yidhi war midigta ku cuno wuxuu yidhi maba awoodo inaan ku cuno so nebigu yidhi la sadacta idama laha awoodi ilaa ninkii wax maba qabinba gacantiiba afka dib dambe kor uguma qaadin meesha ku qalash dhinaca ku xiga ka cun waayahay wax haddaa gacantu meel kasta ku taataabatid dadkii kula lahaa inay qurumaystaan gacantaadu meesha madha iyo waxa ku taataabatay baa laga yaabaa gaar ahaan haddii wax qoyan iyo maraq iyo wix ay yihiin timir hadday tahay ama waxyaalaha noocaas waaye dee iyadu waa wax kala gogo-an laakiin markasta waxaa fiican dhinacaada inaa ka cunti xadiidu xadiidu abi saciidin alkhudriyi qaala wuxuu yidhi nahaa rasuulullaahi nebi maxamed baa reebay sala allahu calayhi wasalam can ikhtinaafi lasqiyati asqiyooyinka afjebintooda yaa iyo isku riixidooda dib la iskugu ceejiyo waxa weeyaan asqiya waxa weeye waa weelal hara ka samaysan kuwaas in laysku cesho macnaheedu waa maxay yacni an tuksara afwaahuha afafkeeda in la jebiyo oo la riixo oo fa yushraba minhaa laga cabo dalow haraga ka soo qaad dalow ama wadaan kaa u taqaanid biyihii baa lasoo dara marka laga cabayo saas inta xogaa hoos layskugu riixo baa dadku biyaha ka cabaan waaba la aragtay waa la yaqaan weelkaana qofku markuu ku neefsado waa haragoo inuu hadhow suyuc iyo waxyaalo keeno a dhici ka dhah weelka yaan afka la isku jebinoo sidaa biyaha looga cabin inta la- waa yahay saa la iskugu riixo waa laga habboon yahay saasaa loo sheegay marka an tugsara in la jebiyo jebin bow a maaha waxa weeye isku riixiddaa hoos loo diisaya wey taa waa la diiday akhrajahu lbukhaariy baabun weeye oo fi shurbi cabidda ahaaday min zamzama zamzamka laga cabo xaggiisa qaa'iman xaalu yahay qofku mid taagan qof taagan zamzam cabay xadiidu ibni cabaasin qaala wuxuu yidhi saqaytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed baan ka waraabaya min zemzama zemzamka xaggiisa fashariba waa cabay walxaal huwa nebigu qaa'imun mid taagan ou yahay akhrajahu lbukhaariy baabu karaahiyati tanafusi ku neefsiga karaahiyadiis fii nafsi linaa'i weelka naftiisa weelkii afka lagu- lagula jiro inta la qurquriyo in lagu neefsado waa karaahiyo واستحباب التنفس وباب نيف غوسغا اما نيفسغا سننمديسا ثلاثا صدح خارج الاناء ويلك دبديس marka qurquriso neef ku qabato weefka weelka afka ka qaad hawadan kale cilada ku neefso mar labaad hadaa u baahan tahay cab misna xagga dibadda ku neefso mar saddexaad sidaa kuwa طيب حديث أبي قتادة قال وحير قال رسول الله وحير صلى الله عليه وسلم idaa shariba markuu cabo axadukum midkiin macnaha uu doono inuu cabo falaa yatanafas yousan ku neefsan fi linaa'i weelka dhexdiisa akhrajahu lbukhaariy yousan ku neefsan aadaabtaa laisbaraya sankiisa hadduu ku neefsado wixii ka soo baxay in weelkii ku dhacaan ood qofkii kaloo cabi lahaa qurumayso baa dhici kadha waaye waxaa dhici kadha hawo iyo bukhaar ka soo baxay oo aan fiicnayn calooshiisa hawo ka timid in inta weelka gasho ku wareegto biyihii xumaadaan marka weelka afka ka qaad banaanka cidlada ku neefgooso ku aargooso xadiidu anasin can thumaamata min cabdillaahi qaala wuxuu yidhi kaana anasun anas waxaa yatanafas kii neefsada filinaayi weelka yatanafas kaana anasun yatanafas في الإناء ويلك مرتين أو ثلاثة وزعم وحو شاكت بمعنى يري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاث بركة أنا سوحا يتنفس في الإناء وامحي ويلك دحي سمية أي في شرب من الإناء ويلك مركو وحكا أبيو ونفسن جري وواسيه أفكو أنت كقادو دبدا كون نفسنا يا ما هو ويلك دحي مر لبعض مر سدح وكاه ee weelkiiba ku dhex neefsada maaha taa waa tii la diidanaa wuxuuna sheegay macnaha nebigu inuu sidaas samayn jiray calayhi salaatu wasalaam akhrajahu albukhaariy khaadimkii nebigu ahaa baabu istixbaabi idaarati lmaa'i biyaha wareejintooda sunanimadeeda iyo walabani caanaha wareejintooda iyo wanaxwihimaa wixii la mida can yamiini lmubtad can yamiini lmubtada kii lagu bilaabay midigtiis sharaab baa la keenay biyaa la keenay qof baa lagu bilaabay horta qofka lagu bilaabayo inta meesha fadhida qofka ugu mudan ama inta meesha fadhida ugu xurmo roon in lagu bilaabaa fiican ama da' ha noqoto ama wax kale ha loogu bilaabay kabacdina isaga midigtiisa midigti weelkii ma bidixdaa lasoo wadaya qofkaana ka bilowday shaygii bidixdii miyaa loo socon mise midigta midigta ha loo socdo oo qofka lagu bilaabayna midigtiisa ha la fiirsho mise adigaan shayga wadayoo baa midigtaada fiirinaya waa tana ayib wuxuu yidhi xadiidu anasin radia allahu canhu qaala taanaa rasuulahi nebi maxamed baa noo yimi sal lla ly slam fii daarinaa haadihi guriganagan kan ah daartanadan fastasqaa waa waraab dalbay faxalabnaa lahu shaatan neef ribaan usoo lisnay oo lanaan noo ahayd uma intaa kabacdi shiinka ma goday soo hoosiga ya shubtuhum yidhi waxaan ku barxay min maa'i bi'rinaa ceelkanaga biyihiisi baan caanihii ku barxay ceelkanaga haadihii tan ah caana baraxa wey faacdaytu nebiga baan u dhiibay wa abuubakrna can yasaarihi abuubakar bidixdoo ka fadhiya wa cumarna tujaahahu nebiga wejigiisoo fadhiya wa caraabiyun reer baadina can yamiinihi nebigo midigta ka fadhiya allah ma xagga sayidka abubakar baa loo leexin mise cumar bay xagga lala aadaa mise reer baadigaana nebiga midigta ka xigee isagaa loo dhiibayaa caanaa markuu nebigu cabo falamaa faraqa nebigu markuu faaruqay qaala cumar cumar baa yidhi haadaa midkaani abuubakrin weeyaan waay sayid cumar waa waa hinaaso badan yahay ama hiiro masayr markuu nebigu afka ka qaaday wuxuu yidhi intuusan nebigu reer baadigan u dhiibin sayidkii dhammaan sayid abubakar baa bidixda ka fadhiye cumar inta soo badoo yidhi haadaa abubakar nebi allow dee abubakar wakaas ma ujeedaa horta abubakar waa kaa dhi- xagga kaa fadhiya nabigu ku yidhi markaa nebigu facdal carabiy kama yeelin kii reer baadigaa nebigu u dhiibi uma qaala nebigu wuxuu yidhi alaymanuuna alaymanuuna alaymanuun kuwa midigta xigaa muqadamuuna la hormarinaya waxa weeyaan alaymanuuna muqadamuuna ama yuqadamu laymanuuna kuwa midigta xigaa la hormarinaya kan kalena ku adkee kaas saasaa loo wadayaa uma qaala wuxuu yidhi alaymanuuna alaymanuun alaa hoy fa yaminuu midigays midigta wax ka bilaaba qaala anasun fahiya sunnatun waa sunna fahiya sunnatun waa sunna talaata maraat saddex jeer buu ku celiyey war waa sunna midigta in wax lagu bilaabo marka laakiin midigta haddi riyaadu saalixiinka imaamu nawowi tarjamada lafteeda ku caddeeyey halkaa markii qof inta ka yimaado intaan salaamayo ama wax u dhiibayo qofka saaxiibulmajliska ah ama ugu muhiimsan inta ka bilaabo sidaasoo kale midigta ha u wado haddou doono midigta kan xiga haba laga fadli badnaado sidaa caraabigaasoo kale oo kan bidixda xigaaba ka fadli badan laakiin inaan dhahdin markasta midigtii baan ka bilaabayaadoo ilmaha yaroo sakiirkaa baan ka bilaabin ama kanaan ka bilaabin midigta kanaa xiga dadka xoogaa fahankeedu meeshaas dhabi may fahansana in badanoo ka mid a ayb akrajahu lbukhaariy xadiidu saali bni sacdin qaala wuxuu yidhi utiya nabiy nabi maxamed waxaa loola yimi sala alla alay slam biqadaxin wel waxbaa ku jira fasharaba minhu nebigu waa ka cabay wa can yamiinihina ghulaamun addoonaa joogay asqaru lqowmi dadka ugu yar wiil dadka ugu yar wal ashyaakh odayaashii waaweynaana can yasaarihi nebiga bidixday ka fadhiyeen faqaala wuxuu yidhi yaa ghulaam marka nebigii baa meesha u sarreeyay cidda fadhida soo ma jeedin nebigaa lagu bilaabo marka kan lagu bilaabo u sarreeya midigtiisa u soco nebigu wuxuu yidhi yaa ghulaamu wiilka bidixdayga fadhiyow ataadanu liima ii ogolaanka dhaah an ucdiyahu inaan siiyo hambadan al ashyaakha odayaasha waaweynu bidixdayga fadhiya adaa midigta fadhiyo u xaq leh addoon miyaan ku yidhi marka hore wiil iska dheh waayahay war odayaasha ma u dhiibaaniyo qaala wuxuu yidhi wiilkii maa kuntu anigu maahi liuuhira mid dooraya bifadlii hambada bifadlii fadligayga minka adiga iga fadli iyo iga dheeraad ah axadan qofna u dooramayo hambadii nebiga iga soo hadhay oday aan u dooraya ma jidha buu yidhi yaa rasuulallahi qof aan u doorayo ma jiro faacdaahu nebigu waa siiyey isaga iyaahu hambadii soo hadha u dhiibi akhrajahu lbukhaari waaye waaye cabdullaahi binu cabbaas iyo abarag baaba saas la yidhaahdaabaa diiday oo yidhi maya annaga hambada annaga cidna u dooramayna baabu istixbaabi lacqi lasaabici faraha in la leefo sunnanimadeeda iyo walqascati xeerada lafteeda xeerada haddaad hamba caadiga ku reebayn dee si fiican unada uga dhammee waaye qaar inta ka dhartay waxaan habboonayn ha ku reebin iyadii lafteeda cunadii in la iska dhaqo cunadii iyadoo le ma fiicne dee cunadii ka isticmaal wuxuu kale u baab yahay wa akli luqmati luqmadii cunideeda inay sunno tahay luqmadda asaaqidati dhacday cunaa kaa daadatay cunada in la cuno bacda masxi maa yusiibuhaa wixii asiibay intii laga tiray kabacdi oo min adan dhib ah dee waxbay ku dhacday ciid iyo boor iyo waxbaa gaaray wixii dhib oo taabtay markaa ka dhaqdid yaa maya ka masaxdid markaa ka masaxdid baa la cunaya cunadii daadatay ee lagu dhihimayo iyadoo waxay wadata ay ku dhex dhacday iska cun wuxuu kaloo u baab yahay waa karaahiyati masxil yaddi gacanta in la masaxo karaahiyadeeda qabla lacqiha iyadoo aan la leefin cunow qofkii ka cuna gacantiina cunay leedahay hal martiishka ii dhiibo fasileytiga ii dhiibo baalki muxuu ahaa siraashada ii dhiibo hal mar baan saas cunadii lafteeda baan ku tirtirayaa lama rabo hal leefo bacdeen ha iska falaxsho ama waxaan ha marmari waayo kuwa la marmariyo xataa hadda waxoodii iyo saabuun waxoodii wataa jiro oo xataa falaxalkiio kale u dhigma ma garat marka waa sunni waa dadaan waxba aqoon kugu aha hadhadlo oo waxay ku leeyihin war maxaa faraha u leefaysaa ama gaajaa ku haysa war maxaa cunada dhacday usoo guranaysaa ma ma gaajaa ku haysa ku leeyahay war gaajadaada maaha cilmi ma hayside waxaan warkama hayside kaalay soo akriso xadiidka waa kane xadiidu ibnu cabbaas ana nabiya sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi idaa akala axadukum midkiin markuu cuno macnaa cunayo falaa yamsax yadow gacanta yowsan tirtirin masixin xataa yalcaqaha isagoo ka leefayo aw yulciqaha cid kale leefsiinayo isagaa leefaya ama cid buu leefsiinaya aan qurumaysanayn aa qof aan gacantiisa inuu afka u gasho aan qurumaysanayn ama xaaskiisii oo kale ilmihiisii oo kale khaadimkiisii oo kale wa tilmiidin arday uu waxbaro yactaqidu barakatahu qofka waxbaray barakadiisa aaminsan oo arday si kala maaha waa arday caadiya waa arday fiicana oo qofkan inuu khayr iyo baraka leeyahay aaminsan yahay markaa sheikaasaa ama caalimkaasaa gacantiisii afka u saaray fainahu laa yadri fi ayi acaamihi baraka ma lama garanayo cunada meelun ka mid ah baraka ku jira miday tahay lama oga marka haddaa faraha aad cunadii aadan ka leefin waxaaba dhici kara tii barakadu ku jirta inay tan tahay marka ama leef ama qof fiican oo aan dhibsanayn ha leef oo ha leefsii waa kaasa war caddaaday akhrajahu lbukhaariy masaladaasna halkaasaa la dhigay baabu maa buu baab yahay baabu maa yufcalu maa baabu maa yafcalu dayf ar- martigu kan martigaa wuxuu samaynayo buu u baab yahay idaa tabicahu markuu soo raaco hayru man cid kayrkeed dacaahu oo u yeeray saaxibu dacaami ninkii cunada sameeyey dadka u yeeray dadaan ahayn hadday soo raacaan qofkii loo yeeray warshiikow halkan inakan baa lagu yidhi ama ow hebelow ama oday hebelow waa lagu yeeray ninkii loo ye- ninkii cunada sameeyey ninka u yeeray waxaa soo raacay ninaan loo yeerin adigii buu kula socdaa adiga waa lagu yeeray adigu maxaa samaynaysaa marka ninkaana waa kula socdaay loomana yeerin wuxuu sama- waxa waxaa qofkaani samayn lahaa babaabiye iyo wastixbaabi idni saaxibi dacaami cunnada kii sameeyey inuu u ogolaado sunnanimadeeda litaabici kii dadka iska dabagalay oo dufaylkaa qofkan dadka iska raacay aan loo yeerin kolley hadduu meeshii tagay ninka cunnada sameeyey waxa u fiican inuu kan aan loo yeerinna iska ogolaado yidhaahdo soo gal loomana yeerin isaga horta saasaa u fiican adigana ninaan loo yeerin baa kula socdee ma reer gurigood baa iska gelinaysaa qofaan loo yeeran maxaa ku maxaa samaynaysaa xadiidu abi mascuudin qaala wuxuu yidhi jaaa rajulu nin baa yimid ninkaasoo min alansaari reer ansaareeda ninkaasoo yuknaa loogu kunyoodo abaa shucaybin faqaala ligulaami lahu wuxuu ku yidhi abuu shucayb gulaam uu lahaa kaasoo qashaabin nin uu lahaayoo qasaaba jazaar baa la yidhahda waa ninkaas jazaarka ah buu yidhi waryaa ijcal lii dacaaman cunno ii samee dacaamkaas yakfii khamsatan ninkan kan waa laha cunno shan qof ku filan qada shan qof ku- cunno shan qof ku filan ii samee fa innii anigu uriidu waxaan doonayaa ana adcu wannabiya nebi maxamed inaan u yeero sal ly slam khaamisa khamsatan shan halkood isagoo ah mid shan kan shanaynaya waa maxay afar qof iyo nebigoo shan ku ah baan u yeerayaa alayhi salatu wasalaam cunnadaa ii samee fa ina anigu qad carabtu waxaan ka gartay fii wejhi nebiga wejigiisa aljuuca gaajaan maanta ka gartay nebiga wejigiisa markaa arkay khayru khalqilahi koonkoo dhan haddee buuraha iyo dahab u noqo- u noqdaan damceen oo diiday gaajaan ka dareema fadacaahu waayahay wuu u yeeray ninkii horta nebigii raggii la soogay fa jaaa macahum waxaa nebigii raggii soo raacay rajulu nin aan loo yeerin faqaala nabiyu nebi maxamed baa yidhi sala allahu alay wasalam ina haadaa ninkaan nala socdaana qad tabicana hadda waa na soo raacay waa inaad sheegtid Ah, ni hadde hebelna waa nala socdaa hebelna waa na soo raacay loomana yerin fain shi'ta haddaad doontid ninka guriga lahow an taadana lahu inaa u ogolaato u idanto faadin lahu u idan wain shi'ta haddaad doontid an yarjica inuu noqdana rajaca dee waa noqonaya gurigaada adaa leh iyo cunnadaada faqaala na wuxuu yidhi laa maya maya maya noqon mayo bale qad adintu lahu waa u idnay ma nin nebi maxamed la socda baan albaabka ka soo xiranayaa calayhi salaatu wasalaam ar soo gal waayo marka een, taasna waa taas marka horta raacidda hore oo qofka ku raaca iga har la dhihi maayo laakiin markii meeshii la tago baa ninkii meesha lahaa baa loo sheegaya marka isaga ama ogolaanaya ama diidaya isaga u taal waaya waxaa laga qaata qofka dufaylkaayo aan loo yeerin oo meelaan looga yeerin iska gelaya wuxuu cunaya inay xaaraan tahay haddaan ogolaansho la siin sharaxa kuu qoray waaya ina ma habboona ayib akhrajahu lbukhaari baabu jawaazi isti istitbaacihi wuxuu baab yahay raaci dalbidiisa inay bannaan tahay hayrahu hayrkiis inuu hayrkiis dhaho war ina keen baabu jawaazi istitbaacihi hayrahu ilaa daari man laakiin qof gurigiis inuu qof kale u kaxayso yasiqo uu ku kalsoon yahay biridaahu radihiis bidaalika arrinkaa uu ka raaliyahay qofaa isleedahay haddii lagu raaco dhibsan mayo inaa cid u kaxayn ka dhig haye waaye wayataxaqaqahu taxaquqan taaman xaqiiqoobid taamana ay u xaqiiqsan tahay arrintaas iyo wastixbaabilijtimaaci ku kulmid inay sunno tahay cala acaami cunnada cunnada inaan qofka xoogaa seesar yara loogu gurine laysku yimaado oo la wada cuno oo yaa dhinacyada laga soo galo xadiidu jaabir ibni cabdillaahi qaala wuxuu yidhi lamaa xufira alkhandaqu khandaqii iyo tarajaygii madiine lagu wareejinayey markii gaaladu soo weerareen markii la qodayey ra'aytu binnabiy nebi maxamed waxaan ku arkay sal ll sl jaabir bin cabdillaahi baa hadlaya khashaman shadiidan gaajad daran baa nebi maxamed ku arkay waaye marka baadgonow rasuulkii wey kii loo abuuraba ayaamou ka qadi jiray dhuuniga iyo oonta yiri mogta dee waxa weeye isagaaba nebigu calayhi salaatu wasalaam oo iskaba saas u gaajaysnaa fankafa'tu haddaan jaabir ahay waa waan waan waan gadoomay ilamra'ati xaaskaygii baan aaday faqultu waxaan ku idhi hal cindaki agtaadii ma yahay gabar yahay shay-un wax ma haysaa cunaa reerka wax ma yaallaa fa innii ra'aytu birasuulillahi nebi maxamed waxaan ku arkay sal lla ly slam khamasan weye meesha khamasan shadiidan gaajo daran fa akhrajat ilaya waxay iisoo bixisay jiraaban oli oo fiihi saacun hal saac hal daarad oo min shaciirin heed ah ay ku jidho walanaa buhaymatun waxaan kaloo lahayn jirnay buu yidhi waxar yaroo daajinun rabaayad ah taasna waan lahay taasna buhayme waaye waa ariga waxa waa waa neef yaroo arigu dhalay oo dee iska rabaayadoo midda guryaha iyo iska warwareegta ah gurigay noo joogta deedna maxaa dhacay fadabaxtuhaa waa gowracay buhaymadii wadaxanat ishaciira iyaduna waxay shiiday shaciirtii fafaraqad way faaruqday shiididii way ka faaruqday ilaa faraaqi aniga faaruqadeydii neefki intaan gowracayo qalayay waqadactuhaa waan googooyey neefki hilibkiisii fii burmatihaa xaaskayga digsigeedii guriga iyo alaabta taal inta badan qofka dumarkaa waa loo nisbaaya hebleeya alaabteeda la iska dhahaa digsigeedii baan hilibkii ku jarjaray waa lala shaqeeyaa dumarkee uma wallaytu markaan arkay dabkiina waxay isla saaran yihiin hilibkii iyo shaciirtii iyo wixii waan jeensaday ilaa rasuulillahi nebi maxamed baan aaday sal ly slm faqaalad waxay tiri markaan sii tegayey laa tafdaxnii haygu fadeexadaynin birasuulillaahi nebi maxamed sala allahu calay wasalam iyo wa biman macahu dadka la socda haddaba ogow dad badanoo cunnadaas aysan ku filnayn ha ii keenin faji'tu nebigu awtig fasaarartu waa la siraysay waa la faqay faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah dabaxnaa buhaymatan lanaa waxaan gowracnay waxa weye buhaymo yaroo annaga noo ahaatay oo rabaayada waxa weeyaan xaryarow ah wadaxannaa saacan hal saacna waan shiidna oo min shaciirin heeda waxba lagama qarin nebiga kaana kaasoo ah cindanaa agtayada fatacaala kaalay anta adiga wa nafarun koox oo macaka macada adiga iyo dhowr nin ina keena gurigii xoogaa kasoo barakeey waa dee khandaqii baa la qodaya dadku baahi caloosha maradu mara lagu xirto fasaaxa nebiyu nebigii waa qayliyey inaad dadka haysan kadhid meelaan dadka looga yeerin haddaa og tahay inuu raalli ka yahay ninka guriga leh yaa weye ciwaanku la soco nebigu waa qayliyey sal ly slm faqaala wuxuu yidhi yaa ahla alkhandaqi khandaqa iyo tarajayga kuwa qodayow ina jaabiran ninka jaabir la yidhaahdo qad sanaca wuxuu sameeyey su'raa casumaadu weyn baa laynoo diyaarshay waxa weeye warkiiba waxaa laga dhigay ogeysiis weyn casumaad weyn baa inoo diyaarsan haye faxaya halan bikum kulligin kaale faxaya xaya cala salaasa mataqaani iyo xaya cala falaxaya xaya waa u kaalay wey mogta xaya halan bikum kulligin soo dhaqaaqa faqaala rasul lah wuxu yuri sal ly slm wuxuu la dardaarmay jaabir laa tunzilunna ha ka qaadinina burmatakum digsigiinna dabka ha ka dejinina dhardhaarrow saaran yahay dhardhaar dhardhaarada digsiga ayaan laga qaadin walaa takhbizunna ha dubinina ha kimisaynina cajiinakum qooshkiina shaciirtii la shiiday oo qooshnaydu la qamiiriyey ayaan la dubin xataa ajii'a ilaa aan ka imaanayo anigu jaabir wuxuu yidhi fajiitu waa im wajaa rasuulahi nebi maxamed waaba daba socday waa yimi sal s yaqdumu isagoo u horeeya annaas dadka xataa jiitu imraati ilaa aan xaaskayga u tegey faqaalad waxay- waxay tiri xaaskaygii bika oo bika iga tag oo iga tag oo wa- waxa maarata dumarku maxaa intaanoo dada igu soo kaxaysa ilaa dadkii oo dhan baa soo socda oo meeshii dumarkii markay gabadha aragtay waxa dad soo dilaamaya bay waxay tiri wax hadallada dumarku dhahaan oo kale bika oo bika bay ku tiri waaya marka saa markay ku tiri waarig kula ballamay oo waa maxay dadka intaa tiri leh awadid faqultu waxaan idhi qad facaltu anigu waa sameeyey alladii midkii qulti aa tiri fariintii sheegay nebiga waa u sheegay fa akhrajat lahu nebiga waxay usoo saartay xaaskaygii buu yidhi cajiinan qooshki wa basaqa fiihi nebigu waa ku candhuuf wa baaraka waa barakey ilaahu noo barakey buu yidhi tuuh inta ku yidhi ilaahu noo barakey waaye waa in yar oo wax yar oo qoyaan yar ah baa tuuh lagu yidhi ilaahu noo barakeyna waaye dacaa fiihi bilbaraka baraku ku duceeyey uma qaala wuxuu yidhi nebigu udcu khaabizatan mid kula kimisaysa ama kula dubta u yeero waxaan alla waa barakeynayaa keligaa ma- hal saac buu ahaa wuxu keligaa ma wada kadhide faltakbiz macii waaye faltakbiz ha kimisayso waaye udcu u yeer khaabizatan mid kimisaysa faltakbiz macii maciga ha kimisayso waqdaxii dhur dar min burmatikum digsigiinan isagoo dabka saaran ee qaadooyinkan waaweyn iyo waxa lagu dhuroo kale kaga dhura maraqa walaa tunziluuha hana ka qaadinina dabka mar ha dejinina wahum dadka yimid meesha alfun kun bay ahayd kun allahu akbar fauqsimu billaahi ilaahay waxaan ku dhaaranayaa haddaan jaabir ahay laqad akaluu inay cuneen kunkaasiba xataa tarakuuhu ilaa ay ka tageen cunadii oo taalla wawan xarafu ay gadoomeen cunadii oo qaariyaal bay tageen kun nin baa waxartii yarayd iyo kon- halkii saac ka cunteeyey walxaal ina burmatana digsiganagii lata cayn buu ii qoraya latacidu buu qorayaa qayn soo ma ahan jirin yah qayn ma idiin qora latagidu baan u naqaanay riwaayada ay karkarayso kamaa hiya tabti ahayd digsiyo tabti u karkarayo bud bud bud bud saa u leh ya oo buuxa oo hadba buux dhaafaya baa meeshii laga tegey wa ina cajiinanaa qooshka iyaga halka saacahana la yuqbazu la kamisaynaya kamaa huwa tabtu ahaa weli ah mucjizada inta leeg waqad ashbaca aljeyshaal kaiira xabiibuna ah zeelcigmi waxa weeye ciidan tiradii ka badta baa nabigeenu ka dhergsi ka dherjiyey ya intaan yar bimudin shaciir sax daaka kamaa wici arrintaas waa saxiiba yiri sida la wariyey oo la weelay dawaagta meesha lagu wariyey ilaa raggan amdaaxda qaadaya waa rag axaadiisa ka warqaba kuwa cilmiga leh waa rag cajaa'ib ah. sida la wariyey oo sugnaatay waa kan bukhaari iyo muslim akhrajahu lbukhaari xadiidu anas ibni maalikin qaal qaala abu dalxa liummi sulaym abu dalxa wuxuu xaaskiisi may abu dalxa wuxuu ku yiri liummi sulaym gabadhii la dhihi jiray waaya waxaaskiisii waana anas hooyadiis laqad samictu sawta rasuulilaahi nebi maxamed codkiisii baan maqlay sal alay slam daciifan xaalu yahay maanta codka nebigu meel hoose mawjad hoose ka hadlay acrifu fiihi ljawca gaajaan ka garanay nebiga codkiisa calayhi salaatu wasalaam fahal cindaka agtaada ma yahay min shayin wax uun reerka hore reer jaabir bay ahayn reer kale hadda maraynaa la soco abu dalxan maraynaya umu sulaym qaala waxay tiri nacam haa fa akhrajat iyana waxay soo saartay aqraasan kimisiyo oo min shaciirin hay- heed ah dhowr xaboo kimisoo heed ah uma akhrajat khimaaran waxay soo saartay hagoogteedii khimaar oo laha u ahaaday garbasaar meeshaan ka dhacno falafat ilkhubza kimistii dubnayd bay ku duuduubtay bibacdihi hagoogteedii qayb ka mid ah marada dacalkeedii baa kimistii dubnayd lagu duuduuba waaye uma dasadhu waxay ku qarisay taxta yadii gacantayda hoosteeda kilkish halkaasoo alaabta lagu duuduuba kilkisha gasho qari waaye walaafatnii bibacdihi marada inteeda kalena way ihuwisay waxay tiri inta kalena saa oo hagoogo oo huwo waayo dacalkaana kimisi baa kuugu jira gacanta hoosteedana geli ajab badanaa sidaa ku soco maxaa hagee aada uma arsalatnii ilaa rasuulilah nebi maxamed baa ii diray sal alla alay slam waayo nebi maxamed baa ii diray qaala wuxuu yidhi fadahabtu bihi waa u tegey fadahabtu bihi waa la tegey wixii oo nebigii baan ula tegey fawajadtu rasuulahi nebi maxamed baan helay sal alla fi lmasjidi masaajidkii baan ka helay wa macahu naasu dadkiibina waa la joogay nebiga faqumtu calayhim waa dul istaagay lama hadli kare xoogaa yaroo fariina qof haddii laguu soo dhiibay intaan haddaa dhahday waxaanaa laguu kaa soo dhiibay ma habboonee adaab baa jidhee waan yarehe dul istaagay faqaala lii rasuulahi nebigu wuxuu igu yidhi sal ly slam a arsalaka abu dalxa anuu aan u sheegay nebigu wuxuu yidhi ma abu dalxa ku soo diray waa anas ninkan la soo diray alaabta loo soo dhiibay faqultu waxaan idhi nacam qaala wuxuu yidhi bidacaamin ma cunaa noo wadaa faqultu waxaan idhi nacam faqaala rasulah sal ly slam nebigu wuxuu yidhi liman macahu dadkii la joogay quumuu istaaga fandalaqa nebigu waa tegey wandalaqtu anna waa tegey min beyni aydiihim hortooda cunadaa wadid na sii wado noo celiyo gurigii baana wada aadaynaayo nawad naga hormar xataa jiitu ilaa aan uga imid abaa dalxata fa akhbartuhu qisadii baan u sheegay faqaala abu dalxa wuxuu yidhi yaa uma sulaymey qad jaaa rasuululahi nebigu waa la yimi sal ly slm binnaasi dadkii laysa cindanaa agtayadana ma yaalaan maa nudcimuhum waxaan siino waxoogaagii guriga laga helay waaba kaas kilkilada inta la sii geshay bay ahay faqaalad waxay tiri allaahu yo warasuuluhu aclam mar haddii annagu waxaan haynaa awoodda yadi bixinay ilaahay iyo rasuulkiisu iyagaa og iyaday u taal fandalaqa abu dalxa waa soo tegey xataa laqiya rasuul anu nebiga ka hor yimid waxma haysidii martida looma waja xumeeye dee nebigii baa meesha maraya dee abu dalxa guriga ka soo baxoo nebigii iyo dadkii soo socdo ka hor yimid oo soo dhoweeyey oo salaamay oo markaasuu ka hor yimid faaqbala markaasaa faaqbala rasuulahi sal sl nebi ilahi waa soo qaabila oo soo socday wa abu dalxa walxal abu dalxana macahu yahay faqaala rasuulahi wuxu yuri sal sl halumika yaa umu sulaym umu sulaymay keen maa cindaki waxaa haysid fa aatat bidalika alkhubzi kimistii markii hore lasii dhiibay anas loo dhiibay unbay keentay fa amara bihi rasuula nebigu wuxuu amray in la in la in la kitfo rootiga marka la jarjarayso mataqaan in la kitfo la jarjaro fa futta waa la waa la kitfay waa la jarjaray wacasharat waxay ku jiidjiidday umu sulaym cukkatan tabad tabaduhu dee suba kuma jiree meela waxay leeyihiin maxaan dhahaa harag meesha iskaga yimiin daldaliigu xoogaa subaga iskaga harhari karaan oo dee haragga laablaabkiisa ah marka fa aadamathu way ku iidaantay ilaa harag weel suba ka dhamaada haddii la marmarsho dufan baa kasoo raacaya kimistii iidaan bay halkaa ka hesha uma qaala rasuul lahi sal sl neb ilahi wuxuu yidhi fiihi kimisii dhexdeedii maa sha allah ilahi wuxuu doona an yaquula inuu yidhaahdo wixii ilaahay doono inuu akriyaa nebigu akhriyey oo ducaya baraka ah oo ilaahu noo badi ah wax yaroo batay baa soo socdee mucjizaadka nebigu wa mucjizaatuhu kaiiratun qurar minhaa kalaamu llahi mucjizu lbashar waa mucjizaadka nebigu waa waawen yihiin waaye nebigu waxbuu ku akhriyey uma qaala nebi wuxuu yidhi raggii badnaa iidan licasharatin toban nin ooda ka soo qaad toban nin soo fasax dadku waa horan yihin toban nin soo dah fa adina lahum waa u idin fa akaluu waa cuneen tobankii xataa shabicuu ilaahay ka dhergeen waa wixii yaraayo marada lagu laalaabayey oo nebigu ku duceeyey uma kharajuu tobankaas waa baxeen uma qaala nebi wuxuu yidhi iidan licasharatin toban kale soo dah fa adina lahum waa u idin fa akaluu waa cuneen xataa shabicuu ilaahay ka dhergeen dhereg wey wux uma kharajuu waa baxeen booska baneeye uma qaala wuxuu yidhi idan licasharatin toban kale soo dah faadina lahum faakaluu xataa shabicuu uma kharajuu uma qaala idan licasharatin toban kale soo dah faakala alqowmu kulluhum dadkii oo dhan waa cuneen wa shabicuu waana wada dhergeen waa imise walqowmuna sabcuuna toddobaatan nin bay ahayn ow amaanuuna rijulan ama siddeetan nin siddeetankaa nin maxay ka cuneen wixii yarka ahaayoo inta dacalka lagu laalaabo aanaskeeyadoo nebiga la kortegadoo maaragtay wes waa intaa keliya allahu akbar waay waxaas rasuulullahi maxamed dad baa dee laga indhasaabay karaa mucjizaadkiisa iyo barakaadkiisa iyo waa cajaa'ibtiisa yaa iyagoo la joogaysan qaarkood rumayn waay kuwa oo xataa muslimiintaana si fiican uma daraasaynayaan siirada iyo axaadiisa iyo cajaa'ibta nebiga calayhi salatu wasalaam loomana baahna sidaas anaa xog qismiga aad taqaanid warkaas waa dhammaad ayib waxaa soo haray baabkan baabu jawaazi aklilmaraqi maraqa cunidiisa banaanideeda waaye maraq waxa la yidhahda jira maraq waa maraq carabigu maraq ku yahay soomaalina waa maraq unboonooyi magacyo kalena waa jiraan waa fuud iyo wax kale iyo waxbaa jira waaye wastixbaabi aklil yaqdiin geedka yaqdiinka la yidhaahdo cunidiisa sunanimadeeda ma taqaan waaye waa adduunkan waa qaa- qaamusyo wax laga baara iyo hadda waxaa jira meelaha geedihi iyo wax kasta ku qoran yihiin iyo bahalkan yaroo gacanta lagu wata iyo wa ithaari ahlilmaa'idati xeerada ehelkeeda dooriddeeda bacdihim bacdan barkood barka kale u dooraan wa in kaanuu dayf dayfaanan martiba ha ahaadeen hadday rabaan war adigu cunaya adinka cunaya iyagii baaba isku dooraya idaa lam yakrah daalika markuusan arrinkaas kahanayn saaxiibu tacaami qofka cunnada u saaxiibkaha cunnada adaga haddaba haddii lagu keeno adiga inaa cuntid baa laguu keena hawl kale kuuma taal cid kale inaa wax siisay haddii la isleeyahy ninkaan dhibsan mayo waa war adagaa iga liitay cunayo war aan wada cunna iyo war adna soo galay waa baab kale aa haddou san dhibsana haddou dhibsanayo maya may amarku xaggiisa ka yimaada xadiidu anas ibni maalikin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ina khayaadan nin harqaanla ah ma dhahnaa dhartole waaye baa dacaa rasuulahi nebi maxamed u yeeray sal alla alay slam ilaa qofka shaqadiisa loogu yeeraya waaye ilaa macallinna marka lagu leeyahy shaqada qabtaa macallinku taa moogta waa dad baa wax badhaawaya marka khayaadka ninkaani waa waxbuu tuli jira nebi nin dhartolaa baa nebiga wuxuu ugu yeeray lidacaamin cunno oo sanachu u sameeyey dhar baa toshaayo shaqo yar baa ka shaqaysaa cidna maalin ma martiqaadi kadhin ma fiicne nebigiiba u yeera waxaa haysidunbaa wax laga wax lagaa rabaa inaa ka bixisid adiga yaa waa khiyaarta uga yeertid markaasaa cunuu sameeyey qaala anas ibnu maalik baa yidhi fadahabtu maca rasuulilahi sal alla alay slam nebi maxamed maciisi baan tegey baan raacay ilaa daalika dacaami cunnadaasaan u raacay faqarraba ilaa rasuulilahi sal alla slam ninkii nebiga wuxuu u soo dhoweeyey khubsan kimis wa maraqan maraq maraqaasu fii dhexdiisa dubbaa'un u yahay iyo waqadiidu yaqdiinkaa du- dubihi wakaas bocorkaasaa ka buuxa meesha iyo bambanooniga waaye fara'aytu nabi nebi maxamed baa arkay sal alla alay slam yatatabbac isagoo nebigu raacraacayo addubbaa'a min xawaalayil qasca xeerada dhinacyadeeda aa buu nebigu qudaartan kasoo qaadqaadanayay falam azal had qaala wuxuu yidhi saxaabigu falam azal kama zulin aniguna uxubu inaan jeclahay addubba'a dubbada min yoomaydin laga bilaabo qudaartan cagaaran oo waaye ee, waa taallaa suuqyada waagaa laga soo bilaabo meeshii waxaa ka dhacay inaan jeclahay bahashaas waaye waqadiidunku waa hilibka la jarjarayo suqaar suqaarka ah akhrajahu lbukhaariyu baabu aklil qithaa'i qihaha cunidiisa birudabi rudab lagu cuno qare iyo rudab in la isku cuno alqithaa waaye xabxab ama qare xadiiثu cabdillaahi bni jacfar bni abi aalibin qaala wuxuu yihi ra'aytu nabiya nebi maxamed baan arkay sala allahu alayhi wasalama yaakulu xaalo cunayo nebigu arudaba rudabka bilqithaa'i laakiin waa qabowya waa qarihii waa biyaha qabow leeyahy waayo khiyaarna hadda waa loo yaqaan labadaasaa la isku cunayaa waa isku fiican yihin ama se waaye rudab baa lagu cunay ama zey zabiib baa lagu cunayaa ama casal iyo malab markaa jirku waa ku cayilaa waa ku qurux badnaadaa kharajahu lbukhaariy baabu nahyi lakli cunidda baabu nahyi laakili mayaa midka cunaya nahyin laga nahyinayo maca jamaacatin jamaaca maceed qof wax cunaya nahyin laga nahyinayo can qiraani tamratayni laba xabo timira inuu xiriiriyo labalaba inuu qaato cunada timirta dad buuna la leh xeerada kula jira iyo naxwihima timir wixii la mida suqaarkii la mide labalaba xabo inuu iskaga qaato fii luqmatin hal luqmad ilaa biidni asxaabihi dadka xeerada kula jira inay idankooda helo mooyaane oo yidhahdo war bal aniga la ii ogolaa saaka waa si fiican baan u cunayaa ama waa gaajaysna ama hawl baa jira wuxduna hadhe haddii haddii loo ogolaado haddii loo ogolaado waa meesha laakiin dad wax yar yar oo googo-aan inuu si tiro badan u qaato eh, lama rabo saas xadiidu ibnu cumara can jabalata wuxuu yidhi kunnaa bilmadiina madiina aan joogni fii bacdi ahlilciraaq dad reer ciraaqa qaarkoodna waa nala joogeen fa asaabanaa sanatun abaar daran baa nagu dhacday sanana meesha sana sanaan nahay sama taqaan dadku waa luqal isla yaqaan hadda haddii xataa roobku bato barwaaqadu badatana meeshaa sanay leedahay ku leeyihin waa meel nurku leh oo sana leh hadday doonaan waxay ku leeyihiin sanaa haysa meeshaan abaar iyo taxaan baa haysa abaar baa haysay marka fa kaana ibnu zubayr wuxuu ahaa cabdullaahi ibnu zubayr yarzuqunaa midna arzaaqa atamra timir buu nagu arzaaqi jiray see loo cunayaa fa kaana ibnu cumar wuxuu ahaa yamuru binaa midna soo mara meesha aan timirta nal ku siinayo fa yaquulu ibnu cumar wuxuu dhihi jiray ina rasuulallaahi nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam nahaa waa diida canil iqraani xiriirin ilaa an yasta'dina rajulu ninku inuu inan dalbo ninkaasoo minkum idinka idinka mid a akhaahu walaalkiis inuu idanka dalbo mooyaane yaan la xiriirin cunnada waaye waa waxa la kala sooci karo hadda bariiska dee waxaas lagu dhimaya xabad xabad u qaadee waa waxa maaragtay kale weeyaan timirtoo kale iyo waaya arrintaasna sidaasa loo caddeeyey marka dadka xabad xabad timiraa la siinaya markaasaa leeya xabad xabad u qaata yaan la xiriirin rajahu lbukhaari baabu fadli tamri lmadiinati madiina timirteeda sharafta ay leedahay iyo fadliga iska dirso xadiisu sacdin radiallahu canhu hadda dalkeeba la keenayba waa taal qaala wuxuu yidhi samictu rasuul allahi nebi maxamed baa maqlay sal alla alay slam yaquulu xaaluu leeyahay man tasabbaxa qofkii ku waaberista hamuunta hore isagoo hamuuman yaa sabca tamaraatin toddoba timira cajwatan oo cajwo ah lam yaduruhu daalika alyowm maalinta iyadaa ma dhibo isaga sumun sun walaa sixrun sixr timirta cajwaada ah waa tallaa waddanka waa la keena qofkii aroortii hore toddoba xabo cuna sun iyo sixir midna ma qabto weeye waa timir cajaa'ib ah tirsigana toddobaa laga dhigay xikmadda ku jirta ilaahay baa og iyo rasuulkiisa alayhi salaatu wasalaam laga badin mayo laga yarayn mayo salaadaha hadda maxaa mid laba ragcadood looga dhigay maxaa mid saddex ragcadood looga dhigay maxaa mid afar looga dhigay xikmadda ku jirta ilaahay baa og naguma naqaan zakadoo kale ee intaa marka xolu maryaa intaa bixi intaasna intaa bixi intaasna intaa bixi hal loo leeyahy xikmad baa ku jirta ilaahay baa og adigu da laguma dirta baabu fadlil kam'ati warkamadaani mataqaanaa fadligeeda waaya iyo wa mudaawaatil cayni isha in lagu daaweeyo bihaa kam'ada kam'ada in lagu daaweeyo isha waaya kam'adan haddee waa la yaqaan ilaahay baa garanaya laakiin dadku waxay ku sheegeen waa geed xayr ama buruq dhulka ku dhex jidha xilliga dooggaah oo weliba gugaah baa la helaa dhulkaa lagala soo baxayaa waa si wareegsan oo mustadiiro oo goobaabina bayna salkeedu weeye kow geedkeedu ma leh saaq iyo addin ma leh xidid sii dheerna ma leh midabkiisuna boorbooraa moodaysaa oo bahalkan likaha oo likaha iyo diisigu waa isku geed soo maa likahan laanta yaroo soo baxda sal waxa soo hoos wax kuma jiraan geedkan hadda lagu leeyahay diisiga meesha ka yimaado saalka maaha aduu culimmada qaar waxay leeyihiin waa midkaas fiiri geedkaas xadiisu sa- eh, xadiisu saciid ibni zaydin radi allahu canhu qaal qaala rasul lahi sal la alay wasalam alkam'atu min almanni bay ka mid tahay malabcireedkii buu shabahaa waagii reer bani israa'iil la siinayey waanzalnaa calaykum lmanna wasal waa somahay wa maa'uha biyaha yarkaa laga tuujinayana shifaaun lilcayni isha daawo u yihiin biyaha laga tuujiyo baa indhaha daawo u ah abow ma waxbaa lagu darin mise keligood culimmadu halkaas iyo kutubta dibigaa iyo bad bay ka hadlayaan laakiin hadda imaamu nawowi sharxu saxiix muslimku wuxuu ku leeyahay biyaha keliya baa la isticmaalayaa maya biyaha waxaa lagu darayaa daawooyin kale ishaana lagu daaweynayaa maye ha isha waxaa laga daaweynaya buruuda hadday tahay dee biyaha keliya a daawaa haddii kalena waxa lagu daro wuxuu yidhi sida saxda waxa weeye biyaha keliya in la isticmaalo biyahaasaa lagu majuujinayaa meesha ish wuxuu yidhi imaamu nawowi waqad ra'aytu ana wakayri aniga iyo dad kale waxaan aragnay fii zamanina waktigan aan noolnahay man kaana qad camiya qof indhabeelay wadahaba basaruhu xaqiiqatan indhihii ka dhaceen fakaxa ee wuxuu ku indhakuushay ishiisi wuxuu ku indhakuulay bimaa-il kam ah bahashaas wuu ku indhakuushay oo keligeeda mujaraddan aan wax lagu darin fa shufiya waa la shaafiyey wacaada ilayhi basaruhu araggiina waa u soo noqday ninka aan sheegaya xataa waa idiin magacaabaya huwa sheekhul cadlul ayman alkamaal bin cabdillaahi dimashqiy saaxibu salaaxin wa riwaaya nin abu haliil xadiid nin fiican oo ahlu khayr oo xadiidkan weriyo ah marka wuxuu ugu daawoobay waxay ahayd biri ictiqaadan filxadiid xadiidka hadalka nebigu caqiideeyo rumeeyey wa tabarukan bihi waana barakaysa markaasaa lagu daaweeyey hadduu isleeyahay war ama si kale iyo si kale shaki ku jiro lama rabo qofka waaya taasna halkaasaa la dhig halkan wuxuu yidhi baabu fadiilati alaswadi kan madow fadligiisa oo minal kabaab kabaas kabaas yaa kabaas ka ahaaday kabaas yaa yaqaan yaa soo fa uguma dambayso yaa kabaas weeye kabaas minal kabaas geedka garaska la yiraahdo miro ka baxo xam ee la yiraahdo murux miyuu ahaa ma jiraan ha bal hadduu u ekaado halkaan aanu aragno xadiidka akhrina marka hore horta isagu wuxuu yidhi lamber one wuxuu ka qabtay lamber kow waa hamarul araak geedka cadayga hadda araaka cadayga iyo garaska waa isku egyihin ma ogtahay soo isma eka ha miraha ka baxa weye ilaa hadda cadaygeennaan kale ma miraha ka baxa aan ku cadayana mada waay miraha geedkaa ka baxo an nadiiji bisil weeye bu kuleeyahy haye xadiidka jaabir ibni cabdillahi marka kiisa madowna waa kee miraha kiisa madow waa lasoo wadaa qaala wuxuu yidhi kunaa waxaan ahayn maca rasulillahi sal lla sl nebi maxamed maciis najani kuwa gurta alkabaasa miraha kabaaska ah oo garaska hadda aanu leenahay wa ina rasuulallahi sal lla sl nabi maxameda qaala wuxuu yidhi calaykum laazima bilaswadi kan madow oo minhu ka mid ah inta horeo marka laga mur- laga murmursado ee beerkiisa labada qalbaca soo ma leh oo isku dhegan ha fainahu kaasa adyabuhu waagi hore waaba la karsan jira ummaddii hore adduunku ku yaraa wuxuu raagsinya badana magaras baaba ay dhihi jireen xataa oo waa wax dee muddo badan dabkaa saarnaanaya waa la isticmaali jiray fa inahu adyabuhu kan ugu wanaagsan weeye qaaluu waxay dhaheen saxaabadii akunta ma waxaa ahay nebi allow tarcalqana ma ari mid raaca alla maxaa dhirta kala taqaanaa ma ari baa raaci jiray qaala wuxuu yidhi wahal min nebiyin oo nebi maba jiraaba ilaa waqad raacaha ari waaba raacay min nebi aan ari raacin baa jira ari waa wax dhib badan kooraska ariga ninka kasoo baxoo ari raaca waa ummadda dadka maamuli kara ilaa waa wax midba xagga ka wiila midbaa jeexa gelisa midbaa xagga u ordaysa midbaa xagga ku yaacaysa ninka isku dhaqi karo isku celcelin karo oo soo dheelmi kara isagoo nabad qaba baa bulshaduna sida ariga u kala dabeecad duwan yahay baa dadkuna u kala duduwan yahay ninkaasaa dadkana madax u noqon karo oo isku wadi kara malaha dadkan meelaha ka wada yimid oo aan kababa la socon waa ku adagtaa hawsha waaye waan ari iyo wax u dhow midnan raacin waaye akhrajahu lbukhaari fi kitaabi alambiya marka adigu geedkaas dee beerkiisa iyo qalbacyadiisaasaa wax madow ah a haddii la sii dubo haddii la dubo ama la kariyana walaha dee waa laga yaaba inuu sii madoobaanayo dadka yaqaan baa ka jawaabi kara ayib meeshaan u soconna maana gaarin laakiin halkaa iska joog wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab